saakay oo ay taariikhdu afariyo tobankii bisha labaiyo tobnaad laba kun iyo toddobiyo tobanka oo ka mid ah maalmaha diyaargarowga dabaaldegga disembar isu diyaariyeen ciidanka booliiska oo ku soo beegan labaatanka disembar bishan labaatankeeda maalinta arbacada soo socota ah diyaargarowga iyagoo ku jiro oo wakhti indravaal ay ku jiraan jaani waxay haysteen wakhti ay quraac cunayeen ahayd ayaa qof walxaha qarxa isku soo xiray wuxuu ka soo baxay buushash meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay ninkaas wuxuu dhex maray dhar u eg dharka booliiska ayuu gishnaay ciidanka way iska mashquulsanaayeen quraacay cunaayeen ciidankii meesha ayagoo tiro koobanoo ciidanoo meel taagnayd isku dhex tuuray waana ku dhex qarxay arrintaas ayadaa ma aha arrin ah maarata wax la filawey ma aha ciidanka booliiska somalia shaqooyin badan ay qabtaan shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar u yihin ciidanka booliiska ayagoo nabadgelyada dadka difaaca argagixisada iyo baryahan ciidanka booliiska howlgallo badan ay booliiska qaadeen argagixiso badan ay qabteen oo waxyaabaha kuwa qaraxyada sameeye ka mid ahaayeen qolyaha bastoolada dadka ku laay ay ka mid yihiin caddaymo buuxa kuwa loo haayey garsoorkaa la horgeeyey maxkamaddaa la saaray cadowna waa laga filnaya inay waxaan wax ka daranba ay sameeyaan runtii laakiin arrintaas waxay ahayd arrin oo hal qof oo issoo miidaamiyey oo sameeyey waa wax adduunka dhan ka dhaca waaye wax ceeb ku ah maaha ciidanka booliiska marka maanta waxaan dhahay waa wax dhici lahay waaye laakiin ma ahayn wax ayaga xaggooda sababta ay leeyihiin maaha marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday siddeed iyo toban xubnood oo ciidanka booliiska ka mid ahayd shan iyo toban kalena waa dhaawac idaacadaha qaara waxay leeyihiin leeyahay waxaa dhintay tira intaas ka badan annaga waxaan qaranayna maaha xubin naga baxday inaan been sheegno qof oo ilaahay oofsada aan waa nool inaan raahno wax nagu kalifi kara ma jiraan ciidanka booliiska tirada aan sheegnaa ka dhimatay ka geeriyootay waa shuhadaa waaye dalkaanay u dhimanaayeen intaa ka badana inay ka dhintaan ay diyaar u yihiin dagaal joogtahay galaan argixisay la dagaalamaan afar labaatan ka saaci u taagan yihiin arrinta maanta dhacday arrin saasay ahayd intay dhimatay allah u naxariisto waxaa kaloo la sheegay inuu idaacadaha qaar ay leeyihiin xubin booliiska ka mid ahaa saas yeeshay kama mid ahin ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu nadiif ka yahay wax argagixiso ka soo galay oo xataa hal maalin argagixiso xataa cafis kastaa ku soo galo inuu ciidanka booliiska soomaliyeed ka mid noqdo ma qaadan annaga ma qorno ciidanka booliiska ma qortaan dadkaasoo kale argagixisada argagixisay noo tahay hal maalin qof argagixiso soo galay xataa waxaan ku dadaalnaa inuusan ciidanka booliiska ka mid noqonin qof dembis xukun maxkamad ku soo dhacay shuruudaha ciidanka booliiska lagu qoray ka mid tahay marka arrinta maanta meesha ka dhacday saasay ahayd inta dhimatay allah u naxariisto waxaan ballan qaadaynaa annaga oo mas-uul ka ah ciidankaas dhintay iyo kuwa nool intaba inaan ubadkooda daryeeli doonno hadda waxaan dhisnay kollejo xarun xanaanada aqoonta booliiska lagu lagu xanaanayn doono waxa aan u dhisnay xaruntaasna waxay ahayd sida maanta dhacday isla mid ah inuu niyad sami ku shaqeeyo xubinta booliiska soomaaliyeed ah asiga oo qalbiga ku haayo in ubadkiisa beri la daryeeli doono inuu dalku u dhinto laakiin asagoon welwel qabin oo niyadsan ou shaqeeyo oo aaminsan berri ilmihiisa meel ay ku hoydaan iyo tacliin iyo waxbarasho inay helayaan dalkan ugu dhinta qorshahayna saasuu ahay xaruntii waa diyaarsantahay